فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhegaysa doontaan qarax dhimasho iyo dhaawac dhaliyey gaarina looga gubay shisheeyaha admis oo maanta ka dhacay shabeellaha hoose askari muddo toban sana ka tirsanaa dowladda federaalka oo isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin waraysi aynu la yeelanay askarigaasi oo uu kaga hadlay sababta uu kaga soo tegay dowladda ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka oo odayaal ku tol ah ku xirtay magaalada muqdisho sababtuu odayaashaasi u xirtay maxay tahay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan wilaayada jubbada hoose iyo mid ka mida beelaha dega gobolkaas oo kulmay waaliga gobolka iyo odayaasha oo ka warbixiyey waxa uu daarnaa kulanka ayaad maqli doontaan afduubka lagu geysanayo dadka waaweyn iyo ilmaha yar oo muqdisho ku soo badanaya gabar yar oo muddo shan maalmood ah lagu la'yahay muqdisho iyo ehelka oo arrinkaa ka hadlay ayaad dhegaysa doontaan qodobbadaasi xubinta caafimaadka wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo wixii siyaada ah oo nagu soo kordha muddada uu socda barnaamijkeena ayaad dhuuxa ku dhegaysa doontaan waa mar kaliyo dhuuxa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
caawo waa axad taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan toddobada bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha afrikaanta ah kuwaas oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka nambar konton ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa haleelay gaari taw ah goobta ayuuna ku burburay askartii la socotay gaarigaasi waxa ay noqdeen kuwo u qaybsamay wax dhintay iyo wax dhaawacmay goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa ku soo degtay diyaarad helikabtar ah oo halkaasi ka daabushay maydadka iyo dhaawacyada askarta shisheeye
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waayahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse haatan ku soo dhowaada ah wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay duuqaymo ay ciidanka yuguda saacadii la soo dhaafay ka geysteen magaalooyin dhacmarinka khaza waxaa ku shahiideen ka badan soddon iyo saddex ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan bartamaha marinka khaza waxaa ku shahiiday labiiyo labaatan ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan kadib markii ciidamada yuhuudda duuqaymo kala duwan ay ka geysteen manaadiq badan oo halkaasi ku yaala deegaanka alxasaayin ah ee ku yaala xerada nuseyraad waxaa ku shahiideen ka badan siddeed ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen dad qaxooti ah duqayn sidoo kale ay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada rafaax waxaa ku shahiiday saddex ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux oo shacab ah iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqa ay ciidamada yuhuudda geysteen afartan iyo siddeeddii saac eenu soo dhaafnay waxay gaarayaan ilaa iyo afar xasuuq oo xushmo badan kuwaasoo ay ku shahiideen in ka badan lixdan iyo kow ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol lixdan iyo toddoba ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza maleeshiyaadka faan oo sheegtay in boqol askari ay ka dileen milatariga ethoobiya wararka ka imaanaya xuduudda u dhexeysa ethoobiya iyo suudaan ayaa sheegayeen dagaallo lafajabisa ay dhex marin maleeshaadka faano iyo kuwa milatarigiya abiy axmed taabacsan warbaahinta taageerta jabhadda mucaaradka hubaysan ee amxaarada waxay sheegteen wax ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ay ku dilin dagaallo culus oo ka dhacay xuduudda u dhexaysa waddamada suudaan iyo ethoobiya faano waxay sheegteen dagaaladan ay ka dhaceen dhowr tuulo oo ku taala xadka dagaaladu ay ka socdaan faano waxay sheegteen dagaaladan ay ka dhaceen dhowr tuulo oo ku teedsan xadka dagaaladu ay ka socdaan maleeshaadka fallaagada ayaa la soo warinaya inay isku fidiyaan gacantan ay ku dhigeen deegaanada ku dhow xadka oo gobolka amxarada la wadaaga suudaan ila wareedyada waxay intaasi ku darayaan in maleeshaadka faano ay sidoo kale milatariga amxarada ka eriyeen waddada xidhiidhisa magaalooyinka matemma iyo goondar ee gobolkaasi xogaha soo baxaya waxay intaa ku darayaan in maleeshaadka faano ee dagaalka kula jira xukuumadda abiy axmed ay la wareegeen gacan ku haynta macbarka muhiimka ee qalbad ee dhac xuduudda u dhexaysa suudaan iyo ethoobiya khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira oo ka dhashay dab xooggan oo ka kacay iskuul ku yaala waddanka kenya dab khasaare xooggan geystay oy dad badan ku dhinteen ayaa ka kacay iskuul ku yaala waddanka kenya siday xoguu tibaaxayaan iskuulkan oo debka ka kacay ayaa ku yaala ismaamulka niidi ee waddankaasi waxaana lagu soo waramaya in halkaas ay mar qore ku naf waayeen ilaa toddobiyo toban arday afar iyo toban ruux ayaa sidoo kale ku dhaawacantay debkani oo qaar badan oo ka mid ah lagu dabiibaya isbitaal ku yaala magaalada dowladda kenya ayaana war ka soo saartay debkani madaxweynaha waddankaas ayaa qoraal uu ku soo daabacay barihiisa bulshada wuxuu ku sheegay in wax la gaargagaxa ay yihiin waxa ka dhacay iskuulkaas baaritaanna ay ku samayn doonaan waxa sababay dhulgariir xooggan oo ku dhuftay waddanka turkiga dhulgariir cabirkiisu yahay shan darajo ayaa wuxuu subaxnimadii hore maanta ku dhuftay gobolka kahramaan maracish ee waddanka turkiga wararka waxay intaa ku darayaan in dhulgariirkan uu si gaara uga dhacay magaalada baasirjiig ee gobolkaasi isagoo dhacay saacaddu markay ku beegneyd saddex saac soddon iyo kow daqiiqo dhulgariirkan ayaana toddoba kilomitir oo suu jiray oogada sare ee dhulka siday warar ku tibaaxayaan wakaaladaha wararka ee waddankaas ayaa sheegaya in ilaa iyo iminkaan la soo warin wax khasaare nafeed ama mid maaliyadeed ah waxayna kooxaha gurmadka deg deg ay wadaan samata bixinta iyo gurmadka ay ka sameynayaan deegaanadii dhulgariirkani saameeyey bishii febraayo ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ayay ahayd markii dhulgariir cabirkiisu yahay toddoba dhibic toddoba uu ku dhuftay koonfurta waddanka turkiga iyo sidoo kale waqooyiga suuriya halkaasu ay ku waxyeeloobeen tobannaan kun oo ruux fatahaada ku dhuftay waddanka maqriba daadad xooggan oo ka dhashay roobama hiigaana ayaa waxay sababeen inay dumaan guryo badan oo ku yaala magaalada warzaazaad ee koonfurta waddanka morocco dhacda iyadoo sidoo kale daadadkan qaadeen guryo kaloo aad u fara badan oo isla magaaladani ku yaala daadadkan ayaa waxay sidoo kale xidheen waddooyinka muhiimkuwa isku socodka dadka iyo gaadiidka kooxaha gurmadka rayidka ayaana waxay gurmad u fiidiyeen dadka ee musiibadu haleyshay arbacadii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii saddex ruux ay ku dhinteen daadad xooggan oo ku soo rogmaday magaalooyin dhaca bariga maqrib kadib markii halkaasi ka dayan roobabaad u waaweyn maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa gobollo iyo magaalooyin badan oo ku yaala maqrib ay martigeliyeen fatahaado iyo roobab mahiigaan ah kuwaasoo geystay khasaare kala duwan dhinacyada ku dagaalamaya waddanka suudaan oo lagu eedeeyey inay geysteen dembiye dagaal qaramada midoobey ayaa sheegtay in ciidamo nabad ilaalineed oo dhexdhexaad ah ay tahay in loo diro dalka suudaan xilli dagaalka u dhexeeya milatariga suudaan iyo kooxda r s f uu weli dalkaasi ka socdo isagoo saameyn baan ku yeeshay dadka rayidka ah guddiga waxay ugu yeedheen xuquuq raadinta ayaa maalintii shalay oo jimcahayd soo bandhigay warbixin uu ku sheegayo in dhinacyada ku hardamaya suudaan ay geysteen xadgudubyo ka dhanna xuquuqda insaanka guddigan ayaa warbixinta uu soo saaray wuxuu ku sheegay in ciidamada milatariga suudaan iyo xogaga r s f ay geysteen weeraro lagu dhibaateeyey dadka rayidka ah kufsiyo xarag iyo jirdilay kula kaceen dadka shacabka ah iyagoo wax ay reebteen aysan jirin labada dhinac ayaa lagu eedeeyey in ay geysteen dembiyo dagaallow ka dhanah rayidka xilli aysan jirin wax xabadjoojin ah oo dalkaas laga sameeyey tan iyo markii uu bilowday dagaalka ku dhowaad toddobiyo toban bilood ka hor
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta alfurqaan waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa oo aalaaba aad xiliyadan oo kale dhegaysataan markaana waa xubintii caafimaadka ee joogtada ku ahayd barnaamijka xubintan oo horey boqol xalqo u dhegaysateen ayaan dib u soo celinay waxaana mar kale noo soo dhammaaday soddon xalqo caawa waxaa idinku soo maqan xalqada kow iyo soddonaad doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta fadhiisata ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa noo soo jeediyey xubinta ee dhegaysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور su-aashan waxay ku saabsan tahay dilanka saad la socotid in badan oo ka mid ah haweenka ilmaha way kasoo dilmaan dadku waxyaabo kala duwan ayay u sababeeyaan haddaba waxaad bulshada u faahfaahisaa wuxuu yahay dilan waxa keena calaamadihiisa iyo sidoo kale xalkiisa bismillaah waa mahadsan tahay miscarage ama dilan ummadda waxaa ku badan ee gabdhaha inay dilmaan marka cudurkaasna waxaa loo yaqaanaa miscarage noocyo u kala baxaa marka mid wuxuu u kala baxaa spontaneous oo ah iskiis asaga inuu imaado gabadhan waxba isticmaalin iska imaado iyo mid loo yaqaana induce oo ah qofka in macnaha laba sifaba ha noqoto sifo sharciga khilaafsan in cunug lagu soo rido ama ilmahan lagu soo rido ha noqoto ama sifo sharciga waafaqsan oo ah in gabadhan dhakhtar u qoray waxaa in saan la sameeyo oo diinta ogashahay hama noqoto tusaale ahaan eh, haddii aan sheego midda sharciga hadda ogolyaha waxaa ka mid ah gabar macnaha cunugiiba isagoo bilo yar jooga ku dhex dhintay in laga soo saaro cunugaasna dhintay la ogyahay inuusan ahayn cunug sii soconaya calaamadaha isku arkays waxaa ka mid ah crampin pain macnaha in la maroojiyo mindhicirka qaska oo kale in aada loo maroojiyo back pain dhabar xanuun discharge inuu ka imaado oo farajiga dhiig inuu ka imaado eh, ama uu ka imaado eh, waxyaalo gog oo hilibkii cunuga ah ama biyo inuu ka imaado Eh, dilan macnaha waxaa loo yaqaanaa sagaal iyo toban isbuuc cunug ka yar oo soo dhacay ayaa loo yaqaanaa dilan marka waxyaalaha keeno eh, infectious waxyaalaha cuduradan faafo sida camal waxaa loo yaqaanaa toch oo laga soo gaabiyo toxoplasmosis eh, rubella cytomegalovirus iyo herpes simplex virus iyo sida eh, infectionkan hadda kahorna aan ka hadalnay sida u t i-ga urinary tract infection ama infection ku dhaca kaadi haysta ama kaadi mareenka iyo barasidna way noqon karaa sida bara- baratozua sida malaria oo kaleeto u keeni karaa waxyaalaha kaloo kale waxaa ka mid ah chromosomal problems chromosomes macnaha hiddaha cunuga ama waxaa loo yaqaano d n a-ga bahasha ku dhex jirto chromosomka hadduu qalad ka jiro badanaa waxaa dhaca middan 18ka iyo 13ka chromosomka haddii dhibaato ka dhalo cunuga minka uu iska soo tufayaa Eh, waxaa kaloo keeni karo inay hooyo dilmaan sida drugs daawooyinka daawooyinka loo yaqaana teratogenic cunuga inta xibnaha u samaysmin waxaa jira daawooyin haddii cunuga xibnihiisa oo dhan ka hortagaa inay samaysmaan ama khalad ku keenaya kuwaasna macnaha bulshada waa ka wacyigelinaynayo daawooyinka dhakhtarka uusan qorin aaday u isticmaalaan marka waxaa muhiima inuu dhakhtar u qoro daawooyinkan ay isticmaalaan hooyo uurka leh waxyaalaha kale keen waxaa ka mid ah obesity ama cayil zaa'ida waxyaalaha kale keen waxaa ka mid ah eh, hooyada inaysan aqoon ugeyn aqoon u lahaynba inuu uur ay leedahay kadibna ay qaado culaysa zaa'id ah iyadoona ka warqabin ama dhar xoog ay u dhaqdo ama wax culus ay qaado marka dilanka wuxuu kasi kala baxaa threaten abortion mid la yidhaahdo oo ah yacni digninuu ku siinaa waa mid la gaari karo yacni dhiig yar in la arko iyo xanuun iswato hooyadaasna macnaha waa ho- waa waa mid la badbaadin karo waaye waxaa la rabaa marka inay hooyada nasato restina loo qoraa Eh, mid kaleet waxaa loo yaqaanaa waa complete abortion macnaha hooyadu wixii ku jiro dhan baa soo wada dhaafay midna waa incomplete qayb ka mid ah soo baxda qaybna waa u dhimanta waxay u baahan tahay marka in laga soo xaaqo laga soo dhammaystiro marka waxaan ummadda ku wacyigelinaynaa hadday calaamadahan oo kale arkaan inay si deg dega isbitaalka u aadaan waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ku soo badanayay afduubka loo geysanayo dadka waaweyn iyo ilmaha yar waxaa muddo shan maalmood ah la la'yahay gabar yar oo dhiganaysay mid ka mid ah dugsiyada lagu barto qur'aanka kariimka ee ku yaala magaalada muqdisho taas oo la afduubtay xilli ay dugsiga ka timid ayaa laga afduubtay bannaanka gurigooda oo ku yaala xaafad ka tirsan degmada booneere ee magaalada muqdisho hooyada dhashay gabadha la afduubtay ayaa weli baadi goob ugu jirta gabadheeda anigaba gabaraa iga maqan oon dhalay muddo oo shan habeen ah waxba kama hadleen bannaanka dugsiga ka timid iyadoo quraacan ilaa hadda muuqeedii warkeedii wacaalkeedu waa la ahay ehelkeedu waa ka soo raadiyey markaan ka raadiyey afgooyaan ka raadiyey meel kastaan ka raadiyey xaafadda dhan waa ka wada raadiyey dugsiga ka soo baxday way quraacatay bannaanka u soo baxday ilaa haddana waa la ahay xaafadaana laga afduuftay gurigaasaan deganahay gurigaasaan deganahay wallaahi m- gurigalan ku jirnay qadada markii la gaaray gabadhiaan raaraadini waa weyne soomaaliyeed waxaan ka codsanaha gabadhtayd waxaa la dhahaa shukri mukhtaar cali mukhtaar aa la dhahaa aniga waxaa la dhahaa nasre cali cumar qoftii aragto si sharaf leh inay urahal afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar sideetan iyo afar wax- lambarkaasaan leehay ha igula soo xiriiraan intaasaan iga codsanaya hooyaan ahay si aan waxyeelo waa la-ahay sidoo kale mid ka mid ah waalidiinta ku dhaqan muqdisho ayaa ka waramay afduubka ku soo badanayo gobolka banaadir isagoo sheegay in uu goobjoog u ahaa dhacdooyin badan oo nuucan ah daraada waxaa dhacday wiil aan isla shaqayno ee waxaa dhacday wuxuu yidhi aa kuwa doogta meesha uu degan yahay wuxuu yidhi subaxdaan soo kacno ilmihii cunug oo la sii wataa la arkay war see waxu jiraan waay haddii saa loo fiiriyo waa laga daba orday waa laga soo qabtay cunugii markaasuu yidhi wiilkaa iyo wuxuu yidhi "Nia, dariskaani waxaa dhacday wari ilmaa la watay ilmaa la watay il- ilmihii la watay markaa laga soo dhici yidhi ilmihiina haddaba iska ilaaliya marka subax kasta markaan soo kaco aan guriga aan soo baxo albaabkaan soo waxaan lehay haye war ilmihii aawe haye wax dugsi baa loo diray haa bas waa ka hurdaa Mar- marka hadda subaxaana u dambaysay waxaan dhahay war hoy war hayshin banaankay fadhiyaan waxaan dhahay ilmahan hooyadoodii adeeg isla fadhiya markaasaan dhahay war hoy waxaad heshiin ilmahan hala ogaado ilmahan hala ogaado hala ogaado marka sidii hadda waa waayahay waayahay saan aan dhaxdiliyo bas aan waxay rahan waa ilaashaynaa ilmihii marka haddana waxaa ilaahay ka rajaynayaa nabad iyo bashbash iyo barwaaqo allah na siiyo waxa waaye waddankii waxa waaye ammaankii waa iska xun yahay waxaa dhacday qof kasta wuxuu leeyahay eh, hunguri raadi uu leeyahay marka raadi maago asaga dhaxa loo fadhiyaa waxay waa ilmihiha meesha haddana laga siiya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waa hagaag askari muddo toban sano ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa go'aansaday inuu isaga soo tago ciidamada dowladda federaalka uu isku soo dhiibo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose askarigan ayaa lagu magacaabaa maxamed maxamuud shire waxaana uu sheegay in muddadaasi uu ka soo shaqeeyey meelo kala duwan isagoo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka shabeellaha hoose dhacdooyin kala duwan ayuu goobjoog u ahaa oo in badan ay ku laadeen ciidamo ka tirsan dowladda maxamed maxamuud shireh ayaan ku waraystay khadka teleefoonka xilli uu la joogay al-shabaab qori iyo booshkiisana waa uu watay waxaan wax ka weydiiyey waxa ku qasbay in uu isaga soo haro ciidamada dowladda ee uu isu soo dhiibo mujaahidiinta al-shabaab iyo sida loo soo dhoweeyey isagoo fariin u diray ciidamada dowladda federaalka magacayga haddaan ku bilaabmay waxaa la yidhaha maxamed maxamuud sheekh haye maxamed maxamuud shire en ah, wilaayada shabeellaha hoosaa la joogtaa en bal marka hore nooga waran bal sidaad usoo gaartay iyo halka aad kasoo tagtay iyo waxaad ahayd Eh, sida aan kusoo baxay horta ilaahay amarkii aniga ilaahay baa itusay macnaha waddada xaqa inaan ku baxo oo aan nimankaas hadda muddada dheer oo tobanka sano gaarayda aan la shaqaynayay na waxa ay meesha ay ku hayaan na inaan barnaamijka ka maro oona u shaqayn oo ammaan aan siiyo aniguna lafayga mustaqbalkayga aan ka badbaadso halkaas aan ka baxo oo walaayada islaamkana aan isku dhiibay kadibna anoo xora aan banaanka iga maro anaa go-aan ku gaaray en muddadaasi fog ee aad la shaqaynaysay ka waran halkee baa ka howlgelaysay maxaad ma uhaysay gobolka xillada hoosaan ka hoosgelayay gaar ahaan baan meel la yidhahdo shalambood aan ka tirsanay gulamareer marko galweyn nawaahagaasaan ka howlgelay gobol shabeella hoose ku- meel ku taala
hawshaada aa shaqo maxaad ka shaqaynaysay marka waxaan ka shaqaynayay askari baan ahaa ciidanka ka tirsan xooga qaybtee qaybta lixdanaad ilaahay subxaana watacaala baa tusay waddada xaqa ilaahay baa itusay oo sagaalkaas sano iyo muddaa dheer oo tobanka sano gaaraysana inaan baadilka ay meeshas ku hayaan ilaahay subxaana watacaala haddana itusay xaqa ina meesha baadil ku hayan ilaahay itusay idan qof bini aadan aysa ka tag iyo ka bax inaysa dhihin ilaahay baa waddada xaqa itusay banaankan ka mara dadka ilaahay waddada xaqa itusay wax aadan jeclaysan ood aragtay muddadaa
qofka kollaba hadda ee aqli lahoo ilaahay macnaha uu aqli siiyey leedel xayan ilaahay u dhamaystiray in dhanantii dhayna uu siiyey kollaba xaqa iyo baadilka uu jeedaa qof hadde ligaa ka xirana macnaha dareemi karna maahane qofka hadduu dhego qabow xaqana wuu maqlayaa macnaha hadduu dhaqma baadilka macnaha wixii lagu sanayo wuu u jeedaa ii sheeg marka waxaa dhibsatay aad aragtay ii sheeg waxa anigu aan ku dhibsay oo aan ku nacay kufaartaas ay tegi jiraan iyo ayaga iyo gaalo la socodkoodan ku nacay aan banaankan ka maray ilahi subxaana watacala wada xaqaa istusay Si- markaad in iyagu ka mid noqonaysay in maxaa kugu riixay markaas anaa qoftay oo qalaba muslimku waa tirmaa macnaha laakiin mar labaad inaan tirmo al- aan iga suurtaagan lakin marka hore anaa tirmay oo ku qaldamay wax tababar ah iyo meelo lagu wada iyo ma qaadatay maya maya maya ciidan ahaan sarkaalkii hoos tegaysay hadda sargaalka xukuma oo ugu sarreeya oo guuto anigu aan ka tirsanahay xukuma laba aflaa la yidhaahdaa tale guuta
ciidankiisa ayaad kamid ahay tale guuta tale guuta kamid ahay tale guuta oo ciidankiisa kamid ahaa halkeen haystaan marka ciidanka ay ka howlgalaan guutadeena waa baraa way haystaan gorobaleed haystaan galweyn sharanbeed danow intaas joogaan waxaan kasoo tegay kolaba inta hadda maqlaydo galabta ilaasaydana waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala naxariistiisa ha ka quusanine wixii aad ku jirtiin oo baadilka ahay banaanka ka mara galabtay hadda aniga in la hadlaya cidan iska waardiyahayo iyo cidan ka baqaayo midna lama arko oo ilaahi subxaana watacaala aan ahayn ayagana waxaan leeyahay waddadan soo mara soo mara deegaanka isku dhiiba saanada wasan farta ka saara kana shaqa taga adaiga la shaqeeyana xora u tihi waayahay ciidanka waxaa lagu cabsigeliyaa in dhibaatooyin ay la kulmayaan marka ay u tagaan al-shabaab maxaad ka leedahay cabsigelinta ciidanka taas iyadana waxaan leeyahay haddii laydinku cadsiinayo haddaa al-shabaab tagtaan waa laydin hajuudaa waa laydin qalaa waa laydin xiraa hadda waa aniga hadlaya xoraan ahay cid beri ugu hayda lama arko cid qora igu hayda lama arko xora oo aan miyirkayga uu dhamaystiran yahay aan hadlaa waxaas kama jiraan cida kajoogta lama arko yan laydinku cadsiinaan leeyahay waxaas Eh, haddii ninkii raba inuu soo baxo ha isu dhiibo isagoon waxba loo geysan aa lasoo dhaweeyaa aniga sidoo kale laisoo dhaweeyey ciidamada dawladda dagaalo bay galaan qaar badan way dayacan yihiin kuwo badan way geeriyoodeen ma jirtaa in waxyaaba ii sheegi kartid eh, hadday tahay dagaalo dhacay iyo meelo kala duwan howlgalo idinku qabsaday dhibaato ciidanka ay kasoo gaartay ee aada u joogtay wax miii sheegi kartaa wa hadda anigu eh, waxa dhacayay oo hadda alahaas dhibaato dhacayay waxaan waan soo koobi karo maahan waxaan waan soo koobi karo galabtay soo tiri karo maahanba waa way ka badan yihiin macnaa wax lasoo koobi karay ka badan yihiin macnaa wixii dhacdo dhacay waa runtaa muddo toba toban sano ayaad kamid ahayd se waan dareemi Gaar karaa ahaan, haa.
ha waan dareemi Haa.
ka- waan dare- waan dareemi karaa in laakiin laba iyo saddex kuwii kuugu muhiimsanaa ee ciidamo badan lagu laayay ee aada u joogtay bal dhegeystayaasheena u faahfaahay kollaba in yar hadda eh, oon galabtay meel heble iyo meel heble galabtay oon dhigi karo laba arg in yar galabtay ma ahayn wax lasoo koobi karo maahan qaar kamid ay in ugu badan walaan soo qaar joogay ka- qaar in ka- badan in badan dhacdo soo jooga waan soo joogay dhacdooyin badan baan soo joogay waan absharkii bulumareer baabuurta lagu qabsan iyo nimanka lagu dilan ogay si galweyn absharkii kale kasii horeeyeen ogay in badanan waxyaalo badanaan ogay macnaha oo joogtoog aan usoo ahay marka wax gaabta soo koobi kara maahan oo mid loo mid ah sidee lagu soo dhaweeyey si wanaagsan aa liisoo dhaweeyey oo sharaf leh oo aan filanayay hadde kollaba kii isle waa lagu hajuumaya ama qolaa lagu geli doonaa cidna qol iga gelin cid qol la gelaan lama arka ninkiisa soo dhiiba sa inuu liisoo dhawi kara loosoo dhaweya isagana maxaa la timid marka saanadaan lena qor iyo booshan lena anugu aan iskale adoo aada u mahadsan in gabagabadan ku dhownahay in muddo toban sana in runtii wax badan oo khibrad ah waad haysataa dowladda federaalka iyo kuwa taageeraba waxa ay sheegaan ee in dowlad ay yihiin madax banaan adugu in adoo khibradaada adeegsanaya waxyaabahaasi dadka loo sheego wax u dhow ama amaba haddii ay se u jiraan sax u yihiin ma aragtay oo intaad la soo noolayd ah, maxaa umuuraha ka leedahay Eh, waxaan ka leeyahay eh, dowladaha aada sheegtayoo hadda caqabada ugu badan soomaaliya ku haya eh, horta soomaaliya iyadaa u yeeratay caqabada iyadaa soomaaliya u yeeratay balsiga qaabkay ugu yeeratay
iyadaa keensatay eh, mid- eh, qaramada midoobe iyo balaayo iyadaa keensatay iyo maraykan iyo dhibaato iyadaa keensatay horta soomaaliya dhibka waaya ay keensatay na waay hadda waxa hayaa oo soomaaliya isu dibaya dhibka iyada ay keensatay waay a marka iyada ninkaas waxaan leeyahay ilahay gaaladaa naga qab haye waxaa la sheegay marka maxaad ka leedahay oo kuwa ah dowladda federaalka aad ka mid ahayd ciidamadooda wax ay madax banaan tahay aan la arag oo dowlad madax banaan oo federaal oo soomaaliyeed maahan dowladdan dowlad dawlada sharci ay haystaan waayo macnaha dawladda maaha dawlad madax banaan maaha
caddeemaha ad u haysid inay madax banaaneen maxaad ka sheegi kartaa
maraykan baa haysta de iyo qaramada midoobe iyo walooyinkii oo human rights ibaaley la sheegi jira waxyaalahaas baa haysta maaha dawladda maaha dawlad madax banaan oo soomaaliyeed maaha dawladda dawlad dawlad maraykan ku shaqaysta waayo sidee bay ku haystaan
waa adeegyo dee waxaan oran karnaa macnaha soomaalida u shaqayda dawladda walaa hadda sheegayda oo dawladda aada leedahay adeega waayo waa adeega u shaqeyda qora kale waayo saasaan kuleeyahay waya meelaha qaar in ad misaad joogta aad ka howlgelaysay in shalambud iyo in bulomareer iyo ka waran sidee bay idinku kula dhaqmi jireen wallahi balla wax iyadana lasoo toogi karo hadda oo kow iyo laba la oran kara ma gebagabadii fariinta kugu dambaysa ee aad u diri lahayd in ciidamada dowladda federaalka oo meelaha kala duwan jooga adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya maxaad tale iyo tusaale siinaysaa mar labaad haddaan ku laabto aan tusaale aan siinayaa oon tala siinaya galabtay inta nimanka oo aan haddaan kasoo tegay kol laba aaday hadda hadalkayga madhaw iyaguna maqlayan ay igu taagayaan ay igu garanayaan haka intay hadeertaan xaaladdu aysan kusii dheeraan hadday inay banaanka ka maraan rabaan ay mukarkaas ay ka dheeraan ay rabaan muslimiinta ay kusoo dhiiban alle toban sano ka hor oo aad xurriyadda haysatay meel kasta aad mari jirtay noloshaada maxay ahayd bal dib ugu laabo midacso bal wallahi alxamdulilah kollaba galabtay waan sheegayana galabta di maxaad markay ahayd iidaayan hadda kadibaan waya waya galabta inaa waa sideed Hadda waxaa jira.
waya galabta sideed ina ayaad iishad laakiin maxaad ahayd howshaada maxaa maxaa qaban jirtay ha yareerantay nolosha shacab bay ahayd nin shacab oo xanaashaan ahay waan nolol iska dhacsadaa labada nolol ka waran maxaa maxay ku kala duwan yihiin boqol kiiba boqol tii hore ay sheegnay maxay ku ficneed hadda cidna iska waardiye mayd gaalana u adeegi mayd banaankiina iska maraya meelahayga shacab meelahay ku joogaan abada iyadii hadda ku laabanaysa ehelkaadii aad ka mid noqonaysaa haduu ilaah yidhaahdo haddii ilaahay idmaha saasaan jeclaa nafta lii daayo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waa hagaag markaana aynu aadno gobolka jubbada hoose kulan ballaaran uu u dhexeeyey maamulka jubbada hoose iyo beesha jareerweyne ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuum ah kulankaasi waxaa xaadir ku ahaa weliga gobolka salaadiin iyo qaybo kale oo ka tirsan bulshada beesha jareerweyne sheekh axmed abuuyuunis waariga wilaayada jubbada hoose ayaa ka hadlay kulanka ka dhacay deegaanka shongola mafuul ah ee hoostaga degmada kamsuum ah waxaana uu ka warbixiyey kulanka waxa uu ku saabsanaa بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أي أمهد إلينا nagu kulmiyey makaankan khayrka badan gogashan wanaagsan soo dhoweyntan aad iyo aad u wanaagsan oo maanta ay noo sameeyeen beeshii jareerweyne oo hoggaaminayo suldaankooda suldaan cabdiraxmaan bacda xamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaan u mahadcelinaynaa beeshii jareerweyne maadaama maanta ay soo dhoweeyeen walaayada jubbada hoose waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaalaa martiqaadkiin iyo soo dhoweyntiin miisaanka iyo xasanaadka allah idin saaro intaas kadib maanta waa farxadda aan faraxsannahay wax la soo kooba kara ma ah waan ku faraxsannahay oo maanta beesha jareerweyne oo halkaa maanta walaayada ku soo dhoweysay ayaga oo ku tashanaayo ama ugu tashanayaan liicilaa'i kelimatillaahi tabaaraka wa tacaala allah subxaanahu wa tacaalaa kelimadiis in kor loo qaado ay u tashanayaan baa maanta farxaddayda wax la soo kooba kara maa intaan kadib walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nimcooyin fara badan baa na siiyey oo aad iyo aad u fara badan oo aan halkan ku soo kooba karin nimcooyinka allaah na siiyey waxaa ka mid ah waa nicmatuljihaad nicmatulamni nicmatusixa barwaadaan ku jirna maanta aadaan dareemaysaan nimcadan aad u jeeddaan webigii halkaan noo maraayo ilaahay baa nooga nimceeyey waxaa loo baahan yahay inaan ugu shukriino lain shakartum la'ziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid antaas kadib markan walaalayaal maanta kulankeen iyo muhiimaddiis waxaa ugu muhiimsanayday in aan isbaranno maadaama beesha jareer weyne ay kulunsan tahay maanta waa maalintii ugu horraysay waaye oo waaliga jubbada hoose la kulmaayo beel oo saan u dhammaystiran oo la kulmaayo waa maanta ugu horraysay waa fursad oo qaali ah oo maanta idiin soo martay fursaddan ilaahay subxana wa tacaala na siiyey oo aad dareemaysaan maanta markaan muhiimaddeeda iyo nuhurkeeda waxaa ku koobanaayeen dhowr arrimood in aan ka wada tashinno tashi kadibna aan isku waafaqnay arrimahaas markan waxaa ka mid ah koow in aan isku garab istaagno dacwada iyo diinta faafinteeda koryeeladdeeda in maanta waxa lagu kala hormaraayo oo ay tahay alkitaabu wasunna barashadiis ku dhaqankiis ku camalfalkiis baa lagu kala hormaraa antaas baa ummadda ku kala hormaraysaa in allaha yarfacu bi hada alkitaab aqwaam wa yadacu bihi aakhariin ummaddu waxay ugu kala hormaraysaa diintooda oo ay barteen ay ku camalfaleen ay ku dhaqmeen ay difaaceen idinka maanta markan waxaa laydinka rabaa inaan ku dayano nabiga calayhi asalaatu wassalaam laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir inaan ku dayino beesha markan waxaa laga rabaa qodobkaas in ay ku qabsadaan goosdambeedka qodobkaas inaan giijiyaan baa laga rabaa oo maanta wa andira cashiirataka al aqrabiina saaad dareemaysaan dadka in maanta aan ku dadaalno in aan ka kor yeelno jahliga iyo wahay u ahaa inaan kor ugu qaadno dadka inaan ku xidhno allihii abuuri aan ku xidhno aan ugu dhigno odoomin allah subxaana wa tacaala caabudayaan taas markaan qodobka koowaad kaas ayuu ahaa qodobka kale ee ku xigo oo maanta aan aan isku waafaqnay waxaa ka mid ah jihaadka maanta caalamiga ah oo socdo oo loo dagaalamaayo gaali iyo muslimiin iyo dad annaga naga mid ah oo ma og tahay maanta gaalada garabsii soomo dadkaas maxaa ku magacaabnaa murtadiin soomo yaa murtadiin waaye waa diintooda ka ridooben soomo guud ahaan dadkaas oo isku saf ah iyo muslimiinta oo isku saf ah baa maanta dagaal aad dareemaysaan caalami ah u dhexeeya oo aad u garanaysaan jihaadkaasna maanta inaan garab istaagno naf iyo maalba aan ku bixino wajaahiduu fii sabiili illaah biamwaalikum wa anfusikum in maanta markan jihaadkan aan wahba aan u reebanin oo wax allaala waxay codowgan lagu naafaynaayo in maanta annaga la garab istaagno jihaadkan sidaas darteed markaan walaalayaal jihaadka markaan inaan garab istaagno jihaadka inaan garab iyo gaashaan u noqno inaan jihaadka marka meel alla meesha ka socdo inaan waxaa weeyaan maanta aan ku bixino wax allaala waxay jihaadka ku istaagayo qodobka kale ku xiga waxaa kamid ahayday oo maogtahay maanta aan ka tashanayna maadaama aan nahay dad beeraley ah oo dad tacbisho ah oo beer tacbanaayo oo ku nool in aan ilaashinno nicmadan ilaahay subxana wa taala na siiyey halkaan noo marayso oo webigaan socdo webigaan socdo oo lagu magaabay jubac in maanta aan wada ilaashinno beeshina waxaa ka rajaynaynaa in barnaamijkaas ay fuli doonto haddii ilahi subxana wa taala ogolaado waxaa kale ka mid aha waxyaabaha qodobka kale oo aan isku waafaqnay oo aan ka tashanay in oo nimcada ilaahi subxana wa taala oo na siiyey oo maanta waxyaabaha ad u jeedaan ilaahay nooga nimceeyey inaan ka faa'iidaysano wax soo saarkada tacbashadaan ka faa'iidaysano ilaahay nimcadan baa na sii soomo dhulkan baa na sii soomo biyahan waa kuwaan soomo in marka annaga aan ka faa'iidaysano gacmo shisheeye iyo wax waxaan noo taraynin in aan ka deegtoonano waayo waxaad dareemaysaan hay-adihii gaala maxaa samay jireen xilligii fasal ku soo aadan yahay maxaa samay jireen yaa agaartoy baa keena jireen intaas baa moogta haddina agaartoy markay ku keenaan waa laysku baabi jiray soomo waa laysku laayi jiray soomo intaas bay rabeen ilaahay subxana wa taala nooga deegay marka in annaga gacmaheen aan ugu shaqaysano oo wax badan aan soo saaranno haddii ilahay subxana wataala ogolaado waxaa kala jira walaalayaal muhiim noo aha inaan isku waafaqno barnaamijka oo ka mid ah waxaad dareemaysaan maalmahan waxaa socday xamla lagu magacaabo irshaadu alummah ilaa sabiili rashaad xamladaas oo maalmahan socotay feeskii u horreeyey waa la soo xidhay soomo tanfiid iyo wahaa dhamman dhagangelin baa dhamman soomo in markaan barnaamijka isiga haayanna aan wada dhagangelino intaas baa ku wada gurfeynay waana isku waafaqnay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka guud ee beesha jareerweyne ayaa markaan la siiyey mikrofoonka isagoo ka warbixiyey kulanka ay la qaateen weliga jubada hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنت أسكدب الله سبحانه وتعالى يا مهدسن nagu soo kulmiyey fadhigan iyo kulankan qiimaha badan geega farxada macnaha hataa oytin hataa macnaha farxadda oytin ama leeyahayta farxadda may waa waaliga waaliga macnaha juba sufla alislaamiya waaligeena jubbada hoose sheekh axmed aboyoonis iyo maanta minankaynininkakooy macnaha jiimiyaalka hoostiyo iyo fadhiina meel la dhahow shangolma fuula beeshana may degintay macnaha jubbada dhexe iyo jubbada hoose beesha deginta liska kooy maanta wal maqanya ma leh alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin maanta macnaha farxadday wal la qiyaas kara ma aha ee macnaha waali oo dadkii is-mas-uulka kahaay oo fadhijo anka kooy oo meela kasa salaami oo beeshiisu dhowayti beeshana aadanka farxsanta maanta macnaha macbir kal farxaday alxamdulilah waaliyow so dhowaaw dadkii ada mas-uulka ka ahayti dadkan way isbaratan maanta maanta barasha keliya ay ahay maasha allah beeshana qalbaja saaf way waaligin macnaha waaligayna minatasoyta suldaana wajibada hoose ay dhahaytan waaka sheekh axmed awuyoonis waako ninkan hortan fadhiya way gogoliga maanta ka jiray alxamdulilah ilaahay ka mahadsanya waaliga iyo makaatibtis aan mahadnage muxaafadada ee degmada kamsuuma ee jubbada hoose maasha allah jazaakum allahu khayran soo dhowaada intaas markiiaanu kusugudubo kulan wada tashi ah oo macnaha annaga iyo wilaayatu jubal sufla alislaamiya kulan wada tashi ah iyo galni kulankaas marka may ka tashanay nambarka koowaad kitaabkii ilaahay sidii kor lanka qaad lahay oo macnaha lanxoojin lahay iyo ka tashini maykaal ka tashanay qaabkii dacwada oo lan horumari lahay sara lanka qaad lahay guri guri tuulo tuulo oo dacwada dadka landeersin lahay iyo ka tashani isla qaadani arrintaas isla oggolaani may macnaha macnaa kulankaas oo kasabahay iska afkasnay in macnaha jihaadka ku socda bariga afrika in beesha macnaha garab istaagto oo naf iyo maalinka bihiido isla qaadin arrintaas
waaga xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa odayaal ku tol ah waxa uu ku xirtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya saddex oday oo ka tirsan beesha muublen ayaa ku xiran xarunta c i d da iyagoo u xiran xildhibaan ka tirsan baarlamaanka odayaasha u xiran xildhibaanka ayaa lagu kala magacaabaa cumar abuukar cabdiraxmaan ibraahim baafo iyo abuukar xooshow odayaal ka tirsan beesha muublen oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay muqdisho ayaa ka hadlay sababta loo xiray odayaasha iyagoo sheegaya in xildhibaanka tolkooda ka soo jeeda uu doonayo in mar kale dib loo soo doorto isagoo cadaadis saaraya odayaashan oo ka mid ah kuwa soo doorta xildhibaanada baarlamaanka annaga inaan ula xoogdaydo oo odayaashayna la xiro waa waxaan ka xunnahay mana u dulqaadahayno mar kastaba hadda dar hadna waa hadalnay waxaan u dulqaadahayna ma jirto maanta cabdiraxmaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ka soo dacweeyey odayaal dhaqamay ahaayeen ilaa soddon sano odayaal tolka ku dhex jiray ahaayeen odayaal waxay ahaayeen mudulood odayaal hawiye ahaayeen meel kasto waa odayaal laga yaqaano maanta waxay noqotay xildhibaannimadiisa inuu odayaashi oo ku xoog daydo oo xasaanadda ku garaaco waxaan rabnaa annaga odayaashahayna wixii lagu xiri waa inaa la caddeeya miiska la soo saaraa wax in laysuduuduugo waa laga fiican yahay waa niman odayaal ah oo maanta toddobaatan jir ah mar kasta inaan istoogno oo iskhayaanana waa laga fiican ninkan khayaano badan oo sameeyey niman oo oo macwiisle oo la geeyey khalimo iyo garsaale igoo iska socdo shidaal shubahayo nimano isu diri aa xabadeeyeen maanta ma u dulqaadahayna mar dambe daadaansi uma dulqaadan doonno wax allaala wixii oo keeno ama tilaabtoo soo qaado gac waa iska dhiciyna maxaa ku maxaa xiran cumar abu sheekh cumar abu kuraa xiran dowladda hadda noo jirto dadkii soo yagleelay carta ka soo bilaabay halgankiis carta ka yimid nabadoonka soo ahay xamar la yimid hadda ma waxa noqoya mataqaanaa en en en en en en oo nin xun noqday sheekh cumar nin xun ma ahan baafo nin xun ma ahan en maxaa la dhahay xoosho nin xun ma ahan waa dad keeni waa dada anaga duubani waa dada anaga de- oo oo oo talada u dhiibani adigana kama qaadi kartid kuwo kalena kama qaadi karaan
إلهي بعيد العمى
guud ahaana dhegaystayaal caawa halkaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى